أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada turkiga ayaa wada qorshe ay ku kulansiinayso madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya xilli xukuumadda adis ababa kumanaan askari ay kusoo daabushay soomaaliya waxgarad iyo siyaasiyiin soomaaliyeed ayaa ka horyimid damaca xabashida etoobiya ku doonayso in mid ka mid ah magaalooyinka dhulka soomaali galbeed laga saaro deegaanada soomaalida khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo jubbaland ayaa sii xoogaystay iyadoona xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii maleeshiyaadka baangarafta ah ee magaalada kismaayo
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo hayaa howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay murtadiintu la socdeen waxaana qaraxaasi ku dhintay laba sarkaal oo murtadiin ah oo kale ah muuse moos oo ah taliyaha ururka degan deegaanka arbacow iyo kuuriyaan oo ahaa taliyaha caafimaadka ee ururka arbacow dhaawacuna waa saddex askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu qaraxaasi ku gubeen gaari cabdibilaah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada ceelbarde dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waddada xiriirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooya ku qabtay gaaridan diyaasho ah oo agab ciidan geeyey saldhigga beledogle kuna sii jeeday magaalada muqdisho howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka deeladirarka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhanka kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka xawaadle ayaa lagu dilay askari murtad ahaa oo ka tirsanaa sirdoonka riddada kaasoo lagu magacaabi jiray ilka case dowladda riddada turkiga ayaa wada qorshe ay ku kulansiinayso madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya xilli xukuumadda adis ababa ay kumanaan askari kusoo daabushay soomaaliya cali yare ayaa warbixintaasi inoo eegaya xilli ay dowladda xabashida etoobiya kumanaan ka tirsan ciidamadeeda kusoo daabilayso koonfurta soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in xasan garguurte uu kulan la yeelanayo abiy axmed madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa u yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya si mar kale dib loogu bilaabo qorshihii lagu kulansin lahaa isaga iyo abiy axmed xasan garguurte ayaa ka degi doona magaalada ankara halkaas oo ay dib ugu bilaabayaan wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ila wareedyo ayaa sheegaya in erdogan uu garguurte ka dhaadhicinayo inuu heshiis la galo xabashida etoobiya islamarkaana meesha ka saaro shardiga ah in marka hore uu abiy axmed ka laabto heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka ashadala dirirka ah ee somalilan dowladda xabashida etoobiya oo ay ka go-on tahay inay qabsato badda iyo beriga soomaaliya islamarkaana iska diiday inay ka laabato heshiiskii badda lagu siinayay ayaa tobannaan kun oo ka mid ah ciidankeeda soo gelisay gobolka gedo warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda saliibiyadda ingiriiska ay etoobiya ka taageerayso inay mandiqad qad cas ah ka samaysato deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo gedo boqolaal gaadiid ah oo ay la socdaan ciidamo militari ah ayaa cisbu ila soo dhaafay kasoo gudbay deegaanada xuduud beenadyada dhaca kulamo ka dhacay magaalada adis ababa ayay diblomaasiyiin british ah kula taliyeen abey in ciidamadiisa uu saldhigyo uga sameeyo gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada kulaala xuduud beenadyada halkaasna ay ka dhigtaan barkulan ay ka gumaadaan shacabka soomaaliyeed ciidamada ugu badan ee xabashadu soo gelisay wilaayada gedo sidoo kalena ciidamo kale ayay u diri doonaan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada xuduud beenadyada kulaala axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha dibadda kooxda radada ayaa ku cataabay in xabashadu ay dhigaha ka furiisteen amarkoodii ahaa in ciidamadooda kala baxaan soomaaliya taas beddelkeedana ay ciidamo kumanaan ah dalka soo gelinayso ciidamada faraha badan ee etoobiya ay dalka kusoo daabilayso waxay meesha ka saarayaan wadahadaladii kala dhexeeyey soomaaliya waana cambaaraynaynaa hubka ay soomaaliya kusoo daabulayaan ayuu yidhi axmed macalin fiqi kooxda radada ayaa dhowaan sheegtay in ciidamada etoobiya ee soomaaliya ku sugan laga reebay isbahaysiga cusub ee afrikaanta kaasi oo loogu magacdaray a u s som mahadsanid caliyare waxgarad iyo siyaasiyiin soomaaliyeed ayaa ka hor yimid damaca xabashida etoobiya ku doonayso in mid ka mid ah magaalooyinka dhulka soomaali galbeed laga saaro deegaanada soomaalida marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya xili maamulka dowladda xabashada etoobiya ee dhulka soomaali galbeed uu qowmiyadaha kala duwan ee waddanka etoobiya dega ku wareejinaya magaalooyinka soomaaliyeed ayay shir jaraa'id qabteen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada diridhabe odayaasha iyo siyaasiyiinta oo shirkooda jaraa'id ku qabsadeen magaalada bruxel oo ah caasimadda beljimka ayaa si adag uga hadlay xaaladda diridhabe waxay ka digeen qorshaha boobka iyo dhaxal wareejinta ah ee ka socda magaaladaasi waxay tilmaameen in maamulkii magaaladaasi iyo xooggiisa la wareegeen xubno ka tirsan ismaamulka ormiya ee dalka etoobiya qorshahaasi ayay sheegeen in si weyn looga dareemayo magaalada diridhabe waxay sidoo kale sheegeen in barakicin xooggan lagu hayo dadka soomaaliyeed waxay sheegeen in dadka soomaalida si xoog ah looga barakiciyey inta badan xaafadaha diridhabe waxayna ugu dambayn soo jeediyeen kacdoon looga hortago boobka iyo barakacinta ka socota magaaladaasi waxaan iskugu imanay oon joognaa brixel caasimadii beljimka arrintaan iskugu imanayna waxa weeye dhibta caasimadii soomaaliyeed ee magaaladii dirdhaba ka haysata ummaddeeda ku haysata waxa weeye ummaddeeda ku haysa waxaas waa dad marti ku ahaa yimiday ugu yimiday ninna aqalkiisa intoo loogu yimaado laguma maamulo taas waxaana ka sii daranba boqortooyada ka dilaacday ee maafyada ah ee taswiiraha intaa leega waaweyn ninka magaalada maayirka ka ah hortiina laguma samayn dirnaba meel kastaba taswiir weyn oo tii boqortooyada uu ku samaystay marnaba ma qaadanayno in aqalkayagii martida ay ku ahaayeen inay sidaa ugu amarku taagleeyaan waxaan leenahay ummadayadii dadkii soomaaliyeed ee magaaladaa lahaa ee dulunka lagu hayo ee barakicinta lagu hayo waxaan doonaynaa inay ka kacaan oy gacmaha isqabsadaan guryahoogii iyo dhulkoogii la soo noqdaan oy mataqaanaaye iska heryadan iska tuuraan martii kuma maamulo oonan we meesheenna ahayn nin martii kuma maamulo marka innaka maxaa ina saaran waxaan gibilka ina saaray maxay tahay een ummadaha uga hoosayno maxaa naga hoosaysiiyey waar waxaan leenahay gacmaha isqabsada dhallinyaro canug iyo ciroolaba gacmaha intood isqabsatiin reer dirdhabow kaca oo gacmaha isqabsada gudo iyo dibad meel kastoon joognana gacmaha isqabsanaynaa wadajir baanan ku soconaynaa arrimaha ka socda magaalada dirdhaba waxaa ka socda barakicin waan dhulkii aad lahaydeen dee dirdhaba intii badan waa ninaga qaatay iminkan waa nina sii wadaayo xageed gelaysii dee kolka dambe kolka dambe dhulkoo dhan waa ninagala wareegi kolka waxaan sirtuun la hadlayaa dhallinyarada dhallinyaray kaca sidaad kolka horaba kacdan u kaca is-abaabula samaysta waxana hor kaca waa inaad ka kacdiin meesha shantii boqolee weerare ee dhulka soomaalida laga qaatay waa lagu eegay ee beenta electionka loo sheegay waa lagu eegay marka ragga waxay ku arkeen maantahaan haddaan dad soomaaliya nahay inaan maantahaan dad maaragtay mayida aan nahay oy waxay doonaan ay ku samayn karayaan dowladda xabashada etoobiya iyo maamulka gaalaraaca ah ee xabashada uga dhigan dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato joogta ah ku haya shacabka muslimka ah ee ku dhaqan dhulkaasi gumaysiga ku jira mahadsanid marwaan ugu dambeyntii khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo jubbaland ayaa sii xoogaystay iyadoona xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii maleeshiyaadka baangaraafta ah ee magaalada kismaayo casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegaya khilaafkan u dhexeeya kooxda hurdada soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay maleeshiyaadka bankaraafta ay tababarto dowladda salbiyadda maraykanka kooxda hurdada ayaa xil ka qaaday taliyihii maleeshiyaadka lagu yeero danab ee magaalada kismaayo murtadka lagu magacaabo carab dheeg murtadkan ayaa maalmo ka hor ka soo muuqday warbaahinta isagoona eedamo kor u jeediyey kooxda hurdada soomaaliya kooxda xasan gurguurta ayaa aada uga carootay tillaabadaas taasoo keentay in si deg dega xilka looga qaado murtad carab dheeg maleeshiyaadka bankaraafta ee danab ayaa ah maleeshiyaad tababarkooda awaamirtooda iyo howlgalkooda ay bixiso dowladda salbiyadda maraykanka xilka qaadistan ayaa muujinaysa mid kasii daraysa xiisada ka dhex taagan kooxda hurdada iyo maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu